bismillahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wالsalaaةu waلsalaamu عlى أshرف الmursaliin sayidina muxamedi وعlى alihi وasxaabihi ajmaciin halkan waxaan ka qaadanaynaa in sha allahu tacaala risaalada ama kitaabka la yiraahdo laysa اlgariibu gariib الshaami wاlyamani manduumadaas ama qasiidadaas oo aada iyo aada u cilmi badan ayaynu halkan ka bilaabanaynaa intaynaan bilaabin insha allahu tacaala ayaynu waxaan taabanaynaa dhowr arrimood arrinta koowaad waxa weeyaan kitaabku waa kitaab ka hadlaya zuhdiga iyo dhimashada iyo aadaabta manduumadaas oo zayn ulcaabidiin loo nisbeeyo uu leeyahay midda labaad risaaladaas waxay qofka u faa'iideyneysaa waxyaalo tiro badan inuu nafta waxyaalaha ay ku ka milmayso uu ka barto leanna maxaa yeelay qofku nafta uu insaan ku yahay ee jismiga insaan kuma aha fa anta binnafsi laa biljismi insaanun buu yidhi wuxuu yidhi adigu naftaad insaan sharafle ku tahay jismiga iyo jirka kuma tihid ee qof kasta naftiisa intuu wanaajiyo oo kobciyo oo fadaaisha iyo wanaagga iyo khayraadka oo maaragtay ku barbaariyo ayaa naftiisu sharaf iyo wanaag ay yeelanaysaa markaas waa kutubta tarqiiqu lquluub quluubta jilcinaya oo qofka ku tawjiihinaya ilaa xadrati callaami lguyuub allah callaamu lguyuubka xadradiisa iyo wa min alxathi calaa daacati khaaliq alcibaad allaha abuuray addoommada daacadiisa ayay ku boorinaysaa dadka iyo in loo diyaar garoobo liyowmi macaad maalinta noqoshada iyo qofku inuu sahay iyo zaad u qaato maalinkaas qiyaamada markaas manduumadaas layse alqariibu waxaa sharxay nin sheikhaho faadilo culimada soomaaliyeed ka mid ah oo shariif ah ashariif alfaadil waalcalaamatu alcaamil oo la yidhaahdo asheikh maxamed cumar sayid bacalawi reer markaa soomaaliya culimada waaweyn oo wadanka ka mid ah gaar ahaan banaadir iyo muqdisho kitaabkaas marka saas a weeye kitaabka aan rabno inaan insha allahu aan gudagalno oo aynu halkan ka qaadano duruustiisa haddii ilaahay idmo subxaanahu wa tacaala sayid cumar cumar bn اlkhadaab radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi maalin kasta waxaa la yidhaahdaa buu yidhi hebel baa dhintay ama hebel baa dhintay walaa budda min yowmin yuqaalu fiihi maata cumaru waxaa lagama maarmaana inay timaado buu yidhi maalin la dhihi doono cumar baa dhintay waa sayid cumar marka waxa weeyaan kun fi dunyaa kaannaka gariib aw caabiru sabiil adduunka dhexdiisa waxaad ahaataa qof gariibah amaba caabiru sabiilin mid wado ta jaraya ama tallaabaya ama goynaya marka shicir baa wuxuu ahaa namuutu wanaxya kulla yowmin waleyla waanu dhimanaynaa waan qaar waa noolaanayaa hameen kastiya maalin kasta dadku saasay iskugu dhex jiraan walaa budda min yowmin namuutu walaa naxya waxaa lagama maarmaana inay timaado maalin aan dhimanayno oo aanan noolaanayn wa innaa la fi dunyaa ka ragbi safiina adduunyada dhexdeeda waxaan ka dhiganaha buu yidhi adduunyada dhexdeeda waxaan nahay buu yidhi si dad doon saaran oo kale nudannu wuquufan waxaa naloo malayn karaa naloo malaynayaa kuwa taagan doontaas ama markabkaas badda dhex maraya inuu taagan yaha la moodayaa waana soconayaa ma taagna wazamaanu binaa yejri zamankiina waa nagu dul soconayaado waxa weeyaan wakti baa nagu socda wey markaas taa markii intaasaynu soo dhaafno sheikha kitaabka qoray tarjamadiisa waxaa la yidhaahdaa waa sayid ali caliy bn abi aalib awowo ah waxaa la yidhahdaa caliy bn lxusein xuseenkaas waa ina caliy bn abi aalib marka waa caliy bnu lxusein imaamkii waxaa dhalay awowo oo xuseenkaasna waxaa xuseinna dhalay calina awowo u ah waa caliy bn abi aalib bin cabdilmualib bin hashim bin cabdimanaaf waxaa la dhihi jiray caligan kitaabka qoray ninka weynu ahlubeytka zayn lcaabidiin ayaa la dhihi jiray oo kuwa cibaadaysanaya quruxdoodooba ahaayo waa cibaado badnaa imaamu dahabi kitaabkiisa sir aclaamu nubalaa juska afraad saddex boqol sideetan iyo lix wuxuu yidhi waxaa la dhalay zaynulcaabidiinkan kitaabkan leh risaaladan laysal qariibu soddon iyo sideedii ayaa la dhalay waa garanaysaa waa waa dee xilli hore weeyaan waa kun iyo dhowr boqol oo sano ka hor weeyaan waxaaba markaa noolaa awowiis caliy bn abi aalib oo khulafaa u raashidiintii ka mid ahaa khaliifkii afraad baaba noolaa marka zayn ulcaabidiin wuxuu ahaa nin cibaado badan zuhri waxaa laga sheegay maa ra-aytu qurashiyan nin qurayshi oo ka fadli badan cali ma arag buu yidhi caliy bnu lxusein oo zaynulcaabidiin ah nin aada iyo aada u fiqi badan buu ahaa ahlubeytka dee waa garanaysaa dee abtiriskiisa waa raggii waaweynaa asaaniidda madhaana asaaniid wanaagsan weeye xadiida laga wariya haba yaraato cabs alla ka cabsigiisuna aada buu u badnaa baa layidhi waxaa dhacday baa layidhi waxaa dabbaa qabsaday guri oo isagu markaas joogay caliy bnu lxuseinkan waana tukanayo waxaa la yidhi waa sujuudsanaa markaasay waxay ku dhawaaqeen dadkii markay arkeen in gurigii dabqabsaday yabna rasuulillaahi naar rasuulka ilaahay wiilkiisiiow awowaha u ahaayo naartaiyo dabka ka carar dabka iska jir markaa madaxa kor uma qaadin baa layidhi sujuuddii ilaa dabkii damay markii saa waxaa markii dambe lagu yidhi maxaa kugu dhacay waa lagugu qayliyo waa lagula hadlay wuxuu yidhi alhathnii canha annaaru lukhraa waxaa iga mashquuliyey dabkan ay ii sheegayseen naartii kale oo aakhiro baan ka fakerayay buu yidhi wejigaan dhulka ku hayay taasaan ilaahay ka magangelaya markuu salaada u kaco waxaa la yidhi waxaa qaban jidhay wax la yidhaahdo gergariir oo kale ama dubaaxin maxaa kugu dhacay markii la yidhahdana wuxuu dhihi jiray tadruuna bayna yaday man aquumu waman unaaji ma garanaysaan ciddaan hor taagnahay oo aan la khidaabayo la hadlayo oo aan la faqayo waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay qof hor taagan haddee cabsi baa iskugu imaanayso qalbigiisu wanaagsan yahay waxaa la tilmaamay sida imaamu maalik laga sheegay inuu tukan jiray hameenkiiyo maalintii kun ragcadood ilaa uu ka dhintay sa ahaan jiray zaynulcaabidiinna waxaa loogu bixiyey waa licibaadatihi cibaado badnaantiisa darteeda weeyaan khubsiga iyo kimista intuu hameenkii soo qaado oo dhabarka kusoo qaado buu masaakiinta u qeybin jiray baa layidhi xilliga habeennimada mugdiga ah wuxuuna dhihi jiray baa layidhi ina sadaqata fii sawaadi lleyl sadaqada habeenka mugdigiisa la bixinayo tudfiu qadaba arab allaha raxmaanka caradiisa ay baktinaysaa oo ay deminaysaa dad reer madiinaada waxaa la yidhi ku noolaa waxa isaga uu siiyo mana ay garan jirin cidda u keentay intuu soo qaado hor dhigo buu ka tegi jiray marka uu dhintay bay waayeen markaasay dareemeen ciddii bixin jidhay dhabarkiisa calaamadaha ka muuqan jiray sidau ugu qaadayay waxyaalaha iyo raashinka iyo kimista uu masaakiinta usoo qaadayo iyo kuwa garoobada iyo kuwa aan niman ka lahayn oo cid taageeraysa ama gacan qabanaysa aan haysan marka uu dhintay waxaa la helay baa la yidhi boqol guri oo isagu wax tari jiray oo sadaqo siri iyo hoose uu siin jiray sidaas ayuu ahaa tawaaduc miirana wa ahaa baa la yidhi in wadada iyo isaga looga bayro ama loo baneeyo iyo waxaas ma rabi jirin wadadu dadka ka dhexaysaa buu dhihi jiray aada iyo aadna waa u dulqaad badnaa oo nin wuxuu ahaa baa la yidhi dulqaad badan zaynulcaabidiin kitaabkan ama manduumadan loo nisbeeyo iska leh nin aada iyo aada u sharaf badan u qurux badan buu ahaa sidaa ayaa xaalkiisu ahaa waxa uu dhintay baa la yidhi sida imaamu ulwaaqidi uu sheegay iyo imaamu bukhaari iyo sanadkii sanata arbacin wa tisciina sagaashan iyo afartii markii hijiradu maraysa boqol sano baysan gaarin ayuu dhintay baa la yidhi xaalkiisu sidaasuu ahaa markaas intaasi waxay la xidhiidhaa hordhaca kitaabka ayay la xidhiidhaa kitaabkan marka waa kitaabka noocaas oo faa'iidada badan bismi illaahi araxmaan iraxiim kitaabkii baan haddana gudagelaynaa baxarka ama ku socdana waa baxrulbasiid weeyaan baxrulbasiid ayuu ku socdaa zaynulcaabidiin wuxuu yidhi laysa algariibu gariiba ashaami walyamani laysa algariibu gariiba ashaami walyamani ina algariiba gariibu laxdi waalkafani layse algariibu gariibku mausan ahaanin buu yidhi qofka gariibkaadoo kaamilka ah gariiba shaami shaam gariibkeeda iyo walyamani yeman gariibkeeda gariiban fi shaami walyamani mid gariib ku noqday shaam iyo yeman gariibka kaamilka ah kaas maaha ee qaraabada rismiga ah ay haysato ina algariiba gariibka yaa dhammaystatiran ee fardiga kaamilka ee gariibnimo oo dhan laga helay sida u maaragtay innada iyo asha isticmaalaha ka garanaysid gariibu laxdi laxodka iyo iilka gariibkiisa weeye laxadka kan ku qariibooba weeye iyo wal kafani kafanta gariibkeeda qofkii iilka gariib ku noqda ama kafanta gariib ku noqda iilka iyo kafanta qofka gariibka ku noqda qofkaasaa gariib ah gariibku waxa weeyaan waxaa la dhihi jiray waa qofka aan dadka meeshaa degan ka mid ahayn magaaladaa dadka degan aan ka mid ahayn markaas waxaa la yidhaahdaayoo kale qofka waddankiisi ka fog bada-al islaamu qariiban xadiis ba ahaa islaamku qariibnimu ku bilowday wase yacuudu qariiban qariibnimu ku noqon doonaa faduuba lilqurabaa kuwa la qariiboobo xilligaas islaamnimada ku dheganaada ayaa liibaanay oo janno iska leh marka laxadka waxaa la yidhahdaa qabriga marka iilka loo jeexo kan dhex jeexa maaha midka dhinaciisa la jeexo baa laxdi la yidhaahdaa kafantuna waa marada meydka lagu duuduubo marka qofkaasi qariib kaso uu yahay waddan kala jooga ama meel kala jooga ama dad uusan garanayn la jooga qariibnimadiisu tii kaamilka ahayd maahaen qariibnimada khatarka waxa weeye qofka ma garanaysaa kafanta iyo laxodka qariib ku noqda oo halkaa camal saalixa waaya markaas waxaa tan loo soo qaadayaa layse alqariibu qariib ashaami walyamani waxay nimanka qureysheed samayn jireen laba rixilo rixlat ashitaa'i waasayf waxa weeyaan xilliga marka shitahana waxay aadi jireen xagga iyo yeman marka kulaylahana xagga iyo shaam marka dadkaas meelaha u safray qariib ashaami walyamani qariib maaha layse alqariibu qariib ashaami walyamani qariibku waxa weeyaan kuwa qariibka ku noqda laxodka iyo kafanta kuwa weeyaan dayib cabdullaahi ibni cumar wuxuu dhihi jiray haddaad galabaysato subax ha sugin haddaad subaxaysatana galab ha sugin camalka saalix alla ima markaa caafimaad ka qabtid intaadan jiran ka hor noloshaada intaad noosha camalka saalixa la imow limowtika dhimashadaada intaadan dhiman ka hor marka tii markaa dambeysay unbu hadda soo hormashay qariiba shaami walyaman waxa weeyaan yamantii uu safarka ku horeysay sham baa dambeyn jidhay laakiin hadda isagu sham buu soo hormarshay in algariiba lahu xaqu ligurbatihi cala almuqiimiina fi lawdaani wasakani in algariiba qofka gariibka ah lahu xaqun xaq baa u ahaaday liqurbatihi baana xaqaas ugu ahaaday qariibnimadiisa qofka qariibka ah xaq buu leeyahay qariibnimada uu qariibka yahay darteed buuna xaqa ku leeyahayoo adduunka hadduu joogana waxa weeyaan xaq buu leeyahay dadkaas uu maaragtay dhexdooda joogo qofkaa inay caawiyaan xaq buu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay calalmuqiimiina buuna xaqaasi ahaaday oo xaqaas ugu ahaaday kuwa negi fil awdaani wadamada iyo wasakani iyo sakanadooda iyo deegaanadooda ku negi ayuuna xaqaasi ugu ahaaday calalmuqiimiina kuwa negi fil awdaani ku negi iyo wasakani sakanadoodii meelaha askumayeen wey qofka qariibkaa wuxuu leeyahay xaq xaqaasi xaqu diyaafa walikraam martigelin iyo karaamayn iyo soo dhoweyn qofka martidaa buu leeyahay wuxuuna ku leeyahay dadka markaa iyagu meesha muqiimiinta ku ah ee wadankoodii iyo guryahoodii jooga qofkaa waa in lacag gacan qabto qofkan kaleoo qariibka rismiga ah oo dhintayna isaguna dadka nool buu ku leeyahay inay si wanaagsan u maamuusaan u kafnaan u mayraan ugu tukadaan u aasaan laa tanharanna gariiban xaala gurbatihi addahru yanharuhu bidulli waalmixani laa tanharanna ha guulguulin oo waxa weeyaan ha horarin qariiban qof qariiba ha guulguulin oo ha horarin xaala gurbatii qariibnimadiisa xaaladeeda maxaa yeelay addahru waqtiga iyo zamankaaba yanharuhu guulguulayo horaraya bidulli dulliba ku guulguulin iyo walmixani mixinado qofka qariibkaa waktigaaba ka hiilinayo oo waxa weeye cidna meesha kama yaqaano waktigaaba kusoo horaraya dulli iyo mixnado iyo dhibaate waxa weeyaan adigu ha guulguulin waa iyadii aayaddu ahayd walaa tanharhumaa waalidka ha guulguulin aayad kale wa ama asaa'ila falaa tanhar qofka baryootamayana ha horarin oo ha weerarin oo ha guulguulin marka waxa weeyaan qofka qariibkaana lama guulguulayo waa musaafir waa wadadaasu hayaa waxa weeyaan waa safarkuna waa qidcatu min alcadaab oo qofku cunadii iyo wuxuu ka mancinaya sharaabkii iyo hurdadii markaas waa iyada laleeyahay qofku markuu safarkiisa dhammaysto falyucajil ilaa ahli ehelkiisa ha u degdego imaamu xarameyn baa markuu ku fadhiistay meeshii abihi casharka ka akrin jiray baa su-aal la weydiiyey waxaa lagu yidhi lima kaana safaru qidcata min alcadaab safarku muxuu la noqday qeyb ka mida cadaabka markaasuu wuxuu yidhi si deg dega uga jawaabay isagoo aan kaba fiirsan lianna fiihi waxa weeyaan iraaqabaab firaaq alaxbaab waxaa ku sugan buu yidhi axbaabta faaruqideeda kuwa isjeclaydeen baa kala tegaysaa macnaha aabbahay haddau dhintay hadda waa kan buu yidhi aan halkaan fadhiyo kaan jeclaa baa halkaan wax ka daraasayn jiray faraaqaas iyo marka kala tagaas baa ku sugan marka waa nooc min alcadaaba buu yidhi سفري بعيد وزادي لن يبالغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني سفري أنiga safarkaygu buu yidhi baciidun waa mid fog meel fog baan safar ku ahayo daarti aakhira aan u socdaa safarku waa dheel yahay wazaadii sahaydayduna lan yuballiqanii ima gaarsiinayo maqsadkayga maqsadii bay ka dhiganta lan yuballiqanii ima gaarsiin karayo maqsadii aniga meeshaan u qasdayey safarkaas hadda zaadkaa wuxuu uga jeedaa cibaadadaydu ima gaarsiinayso sidii aan rabay meeshaan rabay wa quwatii quwadayduna dacufad waan daciiftay walmowtu mowtkuna yadlubunii waa i dalbayaa buu yidhi dhimashadiina intaa way daba ordaysaayo waa i dalbaysaa weye anigana daciif baan noqday mowtkiina waa i dalbayaa marka waxa weeyaan waxa weye sahayda aan diyaarsaday oo cibaadadaana iguma filno oo ima gaarsiin kadho meeshaan u socdo aakhiraha weeye wuxuu yidhi xasan bnu cumayr ashiraazi raximahu llahu tacaala sheikhaasi qofku seebow farax u gaarayaa iyadoo afar weerar ay ku socdaan malakulmowdkii waa soo horarayaa oo ruuxdiisibuu soo horarayaa oo rabaa inuu qaado waa mid midka labaad dadkii dhaxli lahaana maalkiisibay sugayaan inay mar dhaxlaan waa labo haddii qabriga laga dhigana dixiriga iyo bahalladu waxay sugayaan jirkiisa inay soo weeraraan haddaa ilaahay ka badbaadin midda afraadna waxa weeye buu yidhi alkhusamaa kuwa wax ku leh oo xaqa ku leh oo muranku kala dhexeeyo oo xaq ka galay iyaguna camalkiisay weerar ku yihiinoo hadduu camal saalixa leeyahay waxay rabaan inay camalkiisa saalixa qaataan oo xaqooda kaga gutaan hadduusan camal saalixa lahaynna iyaga dembigoodii baa isaga dusha laga saaraya nabigu waa isaga ilaa calayhi salaatu wasalaam ma garanaysaan qofka mufliska ah iyaguna markaa waxay dhaheen nabi allow anagu qofka cayrta waxaan u naqaanaa qof aan hal dirham iyo hal alaaba iyo waxba lahayn nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yidhi tadruuna mal muflisu midka mufliska ah oo cayrtaa ma garanaysaan qaaluu waxay dhaheen saxaabadu almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataaca rasuulka ilaahay oo qofka mufliska dhexdayada waa qofkaan dirhamna u sugnaanin mataac iyo alaab kalena u sugnaanin markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina almuflisa min ummatii muflis oo ummaddeeda xaggeeda ka ahaaday waa man yaatii yowma alqiyaama qof maalinta qiyaamada la imaanaya bisalaatin salaad iyo wa siyaamin soom iyo wa sakaatin zako wayaatii imaanaya walxaal qad shatama haadaa kan ou caayey wa qadafa haadaa kanna qadfay wa akala maala haadaa kan maalkiisana uu cunay wa safaka dama haadaa kan dhiiggiisana uu daashay wa daraba haadaa kanna uu garaacay fa yucdaa haadaa min xasanaatih kaas waxaa laga waxaa la siinayaa xasanaadkiisiba wax laga siinaya kaa uu waxyeelay waxaa la siinayaa kan dhibaatada geystay xasanaadkiisi wa haadaa kaa kalena min xasanaatii kii dhibaatada geystay xasanaadkiisibaa inta lasoo qaado kow u geystay baa la siinayaa fa in faniyad xasanaatuhu xasanaadkiisa hadday dhammaato qabla an yuqdaa maa calayhi wixii dushiisa lagu lahaa intaan laga gudano aysan dhammaan haddii xasanaadkiisu dhammaadaan ukhida min khadaayaahum gafafyaalkoodii baa lasoo qaadayaa fa durixad calayhi dushiisa isaga lagu tuurayaa iyaga dembigooda inta lasoo qaado baa isaga dusha looga tuurayaa huma durixa fi naari kabacdina isagii baa naarta lagu tuurayaa dembigaa xambaarsan waa xadiidkii saxiixa ee imaamu muslim uu warinayay marka waxa weeyaan dee safarkuna waa dheeryahay zaadkuna wuxuu yidhi gaarsiin maayo maqsadkaygii meeshaan u socday markaas qofku mar kastaba inuu isilaaliyo ayaa loo baahan yahay oo cibaadada ilaahay iyo daacada oo aada iyo aada ugu dadaalo dayib abuabu hurayra baa isagoo xanuunsan ooyey maxaa kaa oohinayaa layidhi duunyadiinaan tana u ooyi maya buu yidhi laakiin waxaan u ooyayaa buu yidhi safarkayga dheeraantiisa iyo sahaydaan wato yaraanteeda taas baan la ooyayaa buu yidhi waxaan ahaaday buu yidhi inaan macnaha ahaaday inaan karin sii tafayo meel jiir ah markii laga daadegayana ama jannaa loo daadegaya ama naar baa loo daadegaya falaa adrii ayahumaa yuukhadu bi midda layla aadi doonana ma garanaya buu yidhi midda layla aadayo ma garanayo dayib beydka shanaad wali baqaayaa dunuubin lastu aclamuhaa allaahu yaclamuhaa fi siri waalcalani wuxuu yidhi zaynulcaabidiin weli aniga ii ahaatay buu yidhi waxaa ii sugnaaday baqaayaa dunuubin dembiyaal baaqi ah dembiyaal haray oo ishaaraya dee ilaahay in badanta u toobad keenay oo beriyey oo ilaahay subxaana wa tacaala tuugay in laga dhaafay laakiin waxbaa weli wuxuu leeyahay baaqiya taasoo la soo aanan ahayn buu yidhaha calamuhaa mid ogoo garanaya allaahu ilaahay baa yaclamuhaa og dunuubtaas allaa og fi siri sir ahaan iyo wal calani daahir ahaanba yaclamuhaa ilaahay waa ogyaha fi sirina waa ogyaha wal calanina waa ogyaha wixii aan hoos ula imid iyo waxaan kor ula imid labadaba ilaahay mid og weeyaan subxaanahu wa tacaala dayb ilaahaas baa og waxba aysan ka qarsoomayn yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur ilaahay waa caliimun bidaati suduur wax ka qarsoonaanaya ma jiraan fi lardi walaa fi samaa axaada bikulli shayin cilma ilaahay baa waxaasoo dhan og subxaanahu wa tacaala beytka lixaad ma ahlama allaha canii xaysu amhalanii waqad tamaadaytu fi danbii waya ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسرني وعيره ما أحلم الله وما أفعل وافعل تعجبك ما أحلم الله إلهي محاك الدلقات بدن عني أنيق حقيقة معناها علي بيكد قنتاي حيث ميلو أمهلني إلهي كرتي سبحانه وتعالى oo ii kaadiyey alla ilaahay dulqaadkiisu badanaa wey xaysu amhalani subxaanahu wa tacaala markuu ilaahay kortay oo ii kaadiyey yaa ilaahay naxariisiisu iyo dulqaadkiisu maxaa ka badnaan badan buu yidhi maxaa ka dulqaad badan ilaahay waqad walxaal qad tamaadaytu aan ku taagmay aniguna fii dembii dembigayga wayasturunii isaguna waa i asturayaa ficilka mudaaric buu ka cabir mar kasta ilaahay asurkiisa baa macnaha aynu haysanaa wayasturunii ilaahayna waa i asturayaa subxaanahu wa tacaala marka waxa weeyaan dadku haddee tooba nasuuxa inay la yimaadaan baa loo baahan yahay sababtoo ah xadiis qusigu wuxuu ahaa yabna aadam inaka maa dacowtanii warajowtanii kafartu laka calaa maa kaana fiika walaa ubaali xadiidka cajaa'ibka ahaadoo saxiix ahaa imaamu tirmidiya ay warinayeen waa isaga uu sidaas inoo tilmaamayey marka qofka ilaahay xaggiisa inuu u toobad keena baa la doonaya maalinka qiyaamada ilaahay qofka muuminka waa soo dhoweynaya subxaanahu wa tacaala asurkiisa uu dul dejinaya markaasuu dembiyadiisa qirsiinaya waxaa ma garanaysaa waxaa ma samaysay waxaa ma samaysay markuu wada qirto baa wuxuu dhahayaa ilaahay adduunkan kugu soo asuray maantana waa kugu dhaafaya markaasaa warqaddii xasanaadkiisa la siinaya dembigiisina waa laga asur gaaladii iyo munaafiqiintii khalaa'iqdoo dhan dushooda looga dhawaaqaya waxaa la dhahayaa haa ulaa'i aladiina kadabuu cala allah kuwaas iyaga ah waa kuwii ilaahay ku been abuurtay waa kuwii ilaahay beeniyey sidaas baa la dhahaya marka xaaladaa weyn baa meeshaa ka jidha qofkuna waxaa loo baahan yahay marka saabah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu muraaqabaynayo oo ku dadaalayo cabsidiisa dayb ma axlama allaha canii xaysu amhalanii waqad tamaadaytu fii danbii wayasturunii intaas buu markaas taasna kaga baxa dayb tamuru saacatu ayaami bilaa nadami walaa bukaa'in walaa khawfin walaa xasani sinu caabidiin caabidkii weynaa wuxuu yidhi tamuru way maraysaa tamuru waa iska madhaa buu yidhi saacaatu ayaamiya ma ayaamahayga saacadahoodu bilaa nadamin bay iska maraysaa qoomamala-aan anoo wax qoomamaan la imaanin walaa bukaa'in oohin la-aan anoo wax oohin aan la imaan walaa khawfin cabsi la-aan anoo aan cabsi la imaan walaa xasanin tiiraanyo anoo aan la imaan ayaa maalmaha saacadahoodu iska kay marayaan anoo aan ka ooyeyn wixii horay ii dhaafay anaan cabsi iyo xusni uusan ugu jirin ayay iska kaymaraysaa iska iska soconaysaa buu yidhi a qooma mala'aan ayay iska soconaysaa marka dee oohintu iyo anwaacul bukaa baa jira oohintu waa noocyaal waxaa jira bukaau raxmatin waraafa naxariis iyo raxmad oohinteed ayaa jidha nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oohintiisu seebay ahayd mar wuxuu loo ooyayey nebigu calayhi salaatu wasalaam raxmatan marna wuxuu loo ooyayey shafaqatan cala almeyt meydkaa dhintay isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam shafaqo iyo turid iyo iyo maaragtay raxmad iyo cabsi marna cabsi oo ummaddiisa u cabsanayo buu nebigu la ooyayey calayhi salaatu wasalaam marna cabsi oo ilaahay ka cabsanayaa nebigu la ooyayey calayhi salaatu wasalaam marka dadka wanwanaagsan oo saalixiinta calaamadoodu waa albukaa baa la yidhi oohinta weeyaan dayib sidaa weeyaan nebigu markuu tukanaya calayhi salaatu wasalaam jowfkiisa waxaa laga maqli jiray aziizun ka aziizi lmirjali min albukaa sida dheri ama digsi karkaraya oo kale guuxa iyo sharqanta ka baxda oo kale ayaa laga maqli jiray calayhi salaatu wasalaam taasina sidaas ahayd ayib nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa isagii cabdullaahi binu mascuud ku yidhi igu dul akri qur-aanka nebi allow adoo qur-aanka laguu soo dejiyey mayaan kugu dul akrinaya adaaba laguu soo dejiye waxaan jeclahay buu yidhi nabigu inaan khayrkay ka maqlo suuratu nisaa buu ku dul akriyay ilaahu ka gaaray fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida markaasuu yidhi xasbuka al'aan halkaa ku jooji waa fiiriyey buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam se labada indhood ilin baa ka dareereysa calayhi salaatu wasalaam abubakar sidiiq oo kale isaguna dadka oohinta badan buu ahaa oo cajaa'ibka oo cabsida badan ayuu ku jiri dayib taasina wata dad badan oo asxaabtii iyo taabiciintii iyo saalixiintii ee ka mid ah bay calaamad u ahayd oohintu aada ula imaan jiray qalbigooda aada u jecsanaa cabsidooda aada u badnayd xaalkoodaa sidaas iska ahaa saasaa xaalkoodu ahaa dayib marka carab ilaahay xusaya iyo ma garanaysaa indha ilaahay darti u ooyaya arrin qaaliya weeye wax wanaagsan weeyaan ana aladii uqliqu labaaba mujtahidan cala almacaasi wacayn ullaahi tandurunii beytka sideedaad wey ana anigu wuxuu yidhi alladii baan ahay kii baan ahay buu yidhi uqliqu xiranaya alabwaaba uqliqu xiraya alabwaaba albaabada albaabada midka soo xiranayaan ahay buu yidhi oo inaan dembi sameeyo iyo xumaan waxaan fiicnayn marka aan rabo inaan sameeyo albaabadii baan soo xiranaya mujtahidan xaalaan ahay buu yidhi bal hadda u fiirso anoo ku dadaalaya calal macaasi macaasi iyo xumihii wal xaal caynullaahi ilaahay cayntiisuna tandurunii i eegayso oo i fiirsanayso haa markaasaan aniguna waxaan samaynayaa inaa albaabadii soo xirto aan islo cidna kuuma jeedo waxa weeye anoo macaasidii raba inaan qarsado oo la dhuunto oo waxaa sameeyo marka taasina waa arrin khatara dadkiiba wacdinaya ninbaa wuxuu u yimid wahab ibnulwardi markaasuu wuxuu ku yidhi iwacdiyo iwaani markaasuu yidhi ilaahay ka yaab haa itaqi illaha an yakuuna ahwana naadiriina ileyh ilaahay kaga cabso buu yidhi inaan macnaha ilaahay ahaado kuwa ku eegaya midka kugu fudud saa ayaysan dhicin haa inta ku eegayso a ka dhuumanayso ka baqaysid kan kugu fudud ilaahay yuusan noqon ayb marka qofku markaas dee ilaahay baa ujeeda subxaanahu watacaala oo daalacanaya dadka qeyb ka mida xumaan rabay inay sameeyaan baa meel kayna karina soo gale markaasuu kaynintii iyo meeshii xaskaad wuxuu yidhi haddaan halkaan hadda xumaan ku samayn lah yaa ii jeeda markaasuu wuxuu maqlay haatif qaylinaya cod codkaasoo kayntii oo dhan laga maqlay oo la leeyahay alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir bal arrintaa cajaa'ibka arag ilaahay baa kuu jeeda wey dadka qaarkoodna mid ka midabaa gabar caraabiyada wuxuu ka doonay xumaan inuu sameeyaan oo u yimid markaasuu wuxuu ku yidhi ninkii gabadhii ku yidhi maa yaraanaa ilal kawaakibu xidigaha keliya inoo jeede cidna inooma jeede xumaanta aan samayn markaase waxay tidhi ayna mukawkibuha xidigaha kii xidigeeyey oo abuuray aawey mayuusan noo jeedin bal u fiirsa arrinta cajaa'ibta ee xigmadda ah xidigu haddayna arkayaan xidiguhu iskama imaanayso ilaahay ma keenin subxaana wa tacaala dayib taasna saasay ku dhacda imaam axmed baa markuu iska tirinayo shicrada iyo wuxuu dhihi jiray idaa maa khalowta dahra yowman falaa taqul maalin markaad macnaha waktiga ka mid ah aa cidla iska noqotid ha dhihin khalowtu waa khaaliyoobo meel cidlaa baan joogaa ha dhihin walaakin qul waxaa dhahdaa calaya raqiibun alla raqiiba ayaa dushayda ah oo ii jeeda walaa taxsabanna allaha yakfalu saaca ilaahay marna ha u malayno ha u malaynin inuu hal ilbirqsi kaa qafloomayo ama ku halmaamayo walaa ana maa yakfaa calayhi yaqiibu yaa waxa qarsoonaadana ilaahay inay ka ciilayaan oo isaga uusan ogeyn marna taa hamoodin marka waxaa la rabaa lidaa yajibu calaynaa an namla'a quluubanaa bicadamati melik allaha weyn cadamadiisa waa inaan qalbigeena ka buuxinno waxa weeyaan allah weeyaan allah waa magaca ilaahayo caalamkaadoo daatadii daatada ilaahay tusinaya oo waxa weeyaan qofku markuu cabsado waa magaca uu ku dhawaaqayo yaa allah markuu yidhahdo ilaahay aamin buu ka dhigaya qofka faqiirkaa yaa allah markuu dha ilahay hodan buu ka dhigaya qofka la dulmiya yaa allah markuu yidhaha ilaahay waa u kaalmaynaya waa u nusraynaya bal hadda u fiirso yaa allah waa magaca midka soo dhiban markuu ku dhawaaqo ilaahay kaalmaha siiyo iyo nasriga iyo madadka dayib marka raxmaadka ilaahay baa lagu helaa qofku markuu gafo yaa allah waa magaca ilaahay ku dhawaaqayo wey marka sidaas baa la rabaa qofku qalbigiisu inuu u wanaagsan yahay uu sidaas sameeyo wax kastaa waa dhammaanayaan ilaahay baa haraya kullu shayin haalikun ilaa wajhah subxaana wa tacaala lan yudaaca ilaa biidnih walan yucsaa ilaa bicilmih yudaacu fayashkur wayucsaa fayakfir aqrabu shahiid وأدنى حفيظ الحلال ما حل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى والخلق خلقه والعبد عبده وهو الرؤوف الرحيم الله أكبر marka qofku naftiisa waa inuu dhaha naf yahay toobad keen naf yahay toosnow naf yahay hagaag ilaa macaasidu shumi iyo dhibaatay leedahay macaasidu nicmadii bay meesha ka qaadaa markay nicmadu meesha ka baxdana niqma timaada iyo musiibo famaa xallat niqmatun wamaa zaalat nicmatun ilaa bidembin nicmo qofku haystay lagama qaado waxa weeyaan dhibaato awal ka maqnaydna looma keeno ilaa dembi uu la yimid mooyaane wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kathiir sidaa weeyaan taasina wataas waxa weeyaan idaa kunta fii nicmatin farcaha nicma haddaa haysatay ilaasho faina almacaasi tuziilu niqam nicam faina almacaasi tuziilu nicam macaasidu waxay zuulisaa nicmooyinka wasunhaa lidaacati rabbi alcibaad faina alilaaha sariicu niqam nicmada ilaasho waaye ilaaha addoommadoo dhan leh rabbulcibaada yaa daacadiisa iyo adeecidiisa maxaa yeeley ilaahay waa sariicu niqam waa niqamtiisu waa waa mid sariicu niqama ilaahay weye subxaana wa tacaala argoosigiisu deg deg badanya waxaa dhici karta dadka qaar inay su-aal keenaan oo yidhaahdaan waxaan arkaynaa dad gaala dad munaafiqiina dad ahlu macaasiya oo balaayo samaynaya misna nicmo badan iska haysta nicmadii maxaa looga suulin waayo taa nebigaa inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam markaa aragtid addoonka yaa wax kasta iyadoo la siinayo isagoo dembi ku dhex negi waa istidraaj waa samaansab فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين taasina waa sidaas marka fircoon iyo madaxdiisii iyo dowladdiisii maxaa halaagay macaasidiiyo dembiga la yimaadeen qoomu caad maxaa halaagay qoomu thamuud maxaa halaagay qaaruun maxaa halaagay yaa faraacinadii iyo jabaabiradii maxaa halaagay inaha almacaasi wadunuub waxaasoo dhan waa macaasi iyo dunuub wax kale maaha xadiid baa jira ibnu maajah iyo xaakimkii ay warinayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi yaa macshara almuhaajiriina khamsun idab idab tuliitum khamsun idab tuliitum bihinna wacuudu billaahi an tudrikuhun shan haddii laydinku itixaamo ilaahay waxaanba ka magangelayaa inaad soo gaadhaane waxa weeyaan waa waa goorma waa haddii xumaan iyo faaxishaiyo zinadu qolo ka dhex daahirto qolo kama dhex daahirto oo iskama daahirsadaan oo iskama muujiyaan zinadii iyo xumihii ilaa daacuun iyo xanuunno baa lagu salladaa aan aysan qabi jirin iyaga kuwii ka horreeyey mikyaalka iyo miisaanka beegga iyo miisaanka iyo wasankana ma nusqaamiyaan ilaa abaar baa lagu kiciya iyo macnaha kharash daran iyo suldaan jaa'ira sekada xoolahooda ma diidaan ilaa roobkaa cirka laga joojiya laga manciya xooluhu haddaysan jireen loomaba roobeeyeen cahdiga ilaahay iyo cahdiga rasuulka ma buriyaan ilaa ilaahay wuxuu ku salladaa caduwan min kayrihim cadow iyaga kayrkooda markaasay waxay gacanta ku hayseen laga qaataa khayraadka iyo waxay hayseen a'immadoodu kitaabka ilaahay xukuma xukumi waayaan ilaa jacala allaahu ba'sahum baynahum hadday kitaabka ilaahay ka tagaan wax ku xukumi waayaan iyagii baa laisku soo jeediyaa sidaasaa ku dhacaysa khilaaf iyo dhibaato iyo dagaal iyo mushkilo iyo xanuunaha la garanaya waxaasaa ku dhacaya ayb marka adunuubu walmacaasi sababun lisuu'i khaatima baa layidhi dunuubta iyo macaasidu khaatimo xumay sabab u yihiin qofku inuu khaatimo xun suu'ul khaatima inuu ku dhinto ilaa qofkii macnaha shay iskaga dhex barbaaro iskaga dhex noolaaba inta ku weynaado iskaga dhimanaya ama sow shaygii ugu dhex jiro ku dhimanaya xumaantii iyo mashaakilaadkii cabdilcasiis bin abi rawaad baa wuxuu yidhi nin baan u imid sii dhimanaya oo shahaadada loo laqinayo laa ilaaha ila allah baa laleeyahay markii u dambeyso ninkii wuxuu yidhi huwa kaafirun bimaa taquulu waxaad leedahay oo tawxiidkaa ku dhawaaqaysa ninkaani waa ka gaaloobay isagii baa hadlay sidiibuu ku dhintay waa la weydiiyey war ninkaan muxuu ahaan jiray baa niri baa yidhi fa idan huwa mudminu lkhamri dadka khamrada joogtay soo daa'ima oo khamraysi ah ayuu ahaa markaa cabdulcasiis wuxuu dhihi jiray ittaquu dunuuba war dembiyada iska ilaaliya fa innahaa hiya alatii awqacatu waa midna ninka halkaa ku tuudhadee war iska ilaaliya dembiyada iska jira oo ka fogaada oo ka cararo haddaydan ka dhacdo haddiiba ka toobadkeena sidaa unbau dhihi jira bal haddou fiirso taasina wa taas yazallatan kutibat fi kaflatin dahabat yaxasratan baqiyat fi lqalbi tuxriqunii wuxuu yidhi yaa zallatan zallo iyo simbiriraxoy iyadiiba u nidaynaya sidii wax macnaa wax garanaya zalladaasoo kutibat la qorayay fii kaflatin fii zamani kaflatin kaflada zamankeedii xilli kafle aan ku jiro yaa taasoo dahaba tagtay yaa xasratan qoomamooy qoomamadaasoo baqiyad baaqi ahaatay filqalbi qalbiga dhexdiisa taasoo tuxriqunii igubaysa bal haddoo fiirso waa arrin khatara waxuu leeyahay yaa zallatan يزلتان كتبت في غفلة ذهبت حسرتان بقيت في القلب تحرقني taas buu ka hadlaya wacdi iyo waana weye haa iyo tawjiih kitaabka o dhan cajaa'ib ah wuxuu leeyahay zello iyo simbiriro xoy taasoo macnaha waxa weeyaan simbiriraxadaas iyo zelladaasoo kutibad la qorayay fii kaflatin kaflo macnaha zamankeed taasoo dahaba tagtay alla taa qoomamadeedii bay ka dhigantay yaa xasratan qoomamay taasoo baqiyad baaqi ahaatay fi lqalbi qalbi tuxriquna iyadoo gubays xaalay gubayso bal hadda u fiirso ilaa waxaani waa wada khatar waa macasidii dunuubtii weeyaan allahuma ya da aljalaali walikraam asaluka ya raxmaan an tarzuqnaa xusna alkhaatima watajcala aakhira kalaamina min addunya شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا زلة زلة يا سنبري رحشو يقف معناها تاسو كتبت لقري في غفلة غفلة دحديد وقت قد معناها زمن كاد kafladaas oo dahaba tagtay ey fii kaflatin kafladaas oo dahaba tagtay yaa xasratan qoomamoy qoomamadaasoo baqiyad baaqi ahaatay filqalbi qalbiga dhexdiisa taasoo tuxriqunii gubaysa macnaha taa un baa hadda la welwelayaayo qalbigay ku hadhay alla taa qoomamadeeday taa un buu ka hadlaya wallahu subxaanahu watacaala aclamu bisawaab